maamulka gobolka hiiraanka degmada beledweyne oo kaashanaya qaar ka mid a ganacsatada magaalada beledweyne ayaa soo gebagabeeyey dibi u dayactir lagu sameeyey buuntooyinka ku yaala magaalada beledweyne ugu horreyn waxaa ka hadlay qaar ka mid a ganacsatada magaalada beledweyne waxaan joognaa buundaweyn oo isku xirta muxuu ah isku xirka u muhiimsan magaalada beledweyne isku xirkeeda kuna yaallo laba shay oo aad u muhiimsan sida suuqa qudaarta laga dhoofiyo qudaarta oo dhan gobollada dhex muxuu ahay la geeyo iyo muxuu ahay iyo kawaankii ee magaalada ay aad ugu baahneed marka sidaas daraaddeed maalmahan waxaa mataqaanaa waxaan ka haynay shaqo aad u xoog badan sida dhuudhuujinta alxanka iyo qaybaha hoose aan wasaqda ka bixinay waxaan ka qabanoo kaleento muxuu ahay shubkii oo hoos u dabcay markii biyaha soo galeen oo muxuu ahay aad oo dhulka hoose u go'day aan ka shubnay si fiican u shubnay way nidaamsan tahay alxamdulilah maanta waxaa waaye mataqaanaa waxay u fasaxan tahay awal gaadiidka ayaa ka xirnay dadweynaha waa u fasaxneed maanta laakiin muxuu ahay gaadiidka waaweynaa loo fasaxay si ay macnaha mataqaanaa arrimahooda ugu muhiimsan ay ku wataan hadduu ilaah yidhaahdo buundadan waxaa mataqaanaa waa buundo muhiim ah dayactirkeedii ayaa dhammaaday mar dhowni insha allah riinjigii daxashan waa marin haduu ilaah yidhaahdo hadda waxaan taagannahay buundada buunda weyn oo hadda shaqadii ay ka dhammaato gabagaba ay tahay duqa magaalada beledweyne nadar dabaax maalin oo dhankeeda ka hadashay ayaa baaq u dirtay dadka ku nool magaalada beledweyne iyadoo sheegtay in dhowaan ay dayactir ku samayn doonaan wadooyinka burbursan ee magaalada beledweyne ku yaala buundada ku taalo oo isku xirto xaafadda buundaweyn iyo santarka magaalada waxaan u malaynaa in aad iyo aad arintaas looga fikiray waxaa lagu arkay markay biyihii degeen wasaq fara badan buundada wax yar degtay oo shub u baahnayd waxaan aad ugu mahadcelinaa ganacsatada gobolka hiiraan gaar ahaan kuwa degmada beledweyne dhammaantood aad aad u mahadsan tihiin waxaan aad ugu faraxsanahay in sidaan haddii shaqadan loo wado wax badan laga qaban karo degmadan beledweyne waxaan maanta rabaa inaan munaasabadan uga faa'iidaysto jidka quruxda badan ee loo dhisay degmadan beledweyne ee nasiibka u yeelatay markaan imid inkastoo barsooyska uu iga horreeyey haddana waxay ii leedaha saamayn aad u wanaagsan iyo farxad fara badan waxaan jecelahay inaan uga faa'iidaysto farxaddan munaasabadan daraaddeed dadka degan laamiga saddexda kilomitir meesha uu ku egyahay ka degan birima bos ama rugaha ganacsiga waa inaysan ku shubin ciid inta jidka laga dhammaynayo jidka markii la dhammeeyo waxaa imaan doono in marbusheedii la sameeyo oo iska kaashan doona dowladda hoose iyo dadka iskale guryaha ku yaala ganacsiga aad waxaan usoo dhaweynaha dhammaanteen inaan ka wada faa'iidaysano quruxda magaalada bilicda magaalada jidadka faraha badanne ugu dambeyn waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda ee maamulka gobolka hiiraan abuukar sheekh cabdulaahi waxaa socda shaqooyinkii horumarinta ay iska kaashanayeen maamulka gobolka iyo guddiga gaadiidleyda buundadan hadda aan joogno waa buunda weyn waxaa laga qabtay shaqo ballaaran oo maaragtay labada dhinacba waa laga shimitay aadna waa loo dhuunjay abad shaqadan oo kaleo laga qabta waxaa u dambaysay waqti hore sidoo kale buundaleeqtay meel badan kasoo shaqaynay haddana jidid badan iyo meel badanaa maaragtay guddiga insha allahu yeelo waxaan leeyahay cid walba horumarinta ka qayb qaadanaysa hambalyaan leeyahay waana ugu mahadcelinaha sida quraxda badan loo maaragtay ay guddiga gaadiileyda ay isku xilqaameen ayagoo kaashana maamulka gobolka iyo kan degmada waxaan leeyahay dal walba waxaa dhista dadkiisu shaqooyinka aan sii labalaabno magaaladan waxay noqotay magaalo mar walba biyobaxada iyo dhibaatada u nugul waa inaan meesha hadda ay joogto aan ka qaadno balacdeen dib aan u soo celino doo ilaahayna